Degmada Afgoye ayaa waxaa muddooyinkan dambe ku soo qulqulaya qoysas barakacyaal ah, kuwaas oo ka imaanaya deegaano ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose kadib markii ay soo wajahday xaalado adag oo dhanka nolosha iyo amnigaba ah. Dadka barakacyaasha ah ee dhowaan soo gaaray degmada Afgoye ayaa soo duultagay qoysas kale oo halkaasi barakacyaal ku ahaa, islamarkaana la daalaa-dhacayay noloshooda maadaama aysan haysanin wax ku filan. Haddaba, qaar ka mid ah qoysaska barakacyaasha ah ee soo gaadhay degmada Afgoye ayaa ka warbixiyay xaaladaha nololeed ee ay wajahayaan, iyagoo codsaday in gargaar la soo gaarsiiyo.
aragne oo uu danaagle oo haneen galayna ma jirto hadda maduu may codsadaane in haqalkan dhiidnanaysiyo tiidiya kal noolaal maalmeedan hataa meel muku ishini in noolaal maalmeedan meelani saare asiir ku codsadaan ilaahay ku codsadaan ee noolaala siin ku sugaan calil ku sugee sakow isay siin ku sugaan walaaño ano etii unan walaaño inga ano macnaha walaalo may siin ku codsadaane intuu cayaal ee kii oo macnaa oo ee kii caadis ku roob ee iyo nishal iyo wallahay iyo wakal midna ma jiro ninkii hoyga haysad haysadkiin haysaneen iyo alabal naftiya ka nool may rabnee in kaamkaan macnaa kornaneen kaadanana noolay noolaal maalmeedana macna ayaalkana meel ininin ogaada iyo fadaana ilaahay ka rajeeyaan isaysan ka rajeeyaan assalaamu calaykum
warahmatullahi oo taagtoolina oo ku jiro oo dadkii soomaaliyeedna ay wada noqdeen isma dhaanta iyo dhasheeda waxaan idin codsanaynaa awo ilmahaan idinla soo garab qabateen unagana garab qabateen kaamkaan oo la dhahayo kaam janaale kow waxaan idin codsanaynaa kale inay hoygaan wax kale alaab iyo maacuun iyo dhar iyo wax kale aad nagu soo siintaan iisaynaakiin ilaahay soo waxaan dhan u baahanaa laakiin wax ii ay sheegtaan